saliidda caddayda waxa ay ka mid tahay waxyaabaha sidaa aadka ay u isticmaalaan bulshada soomaaliyeed taas oo loo isticmaalo karinta cunnooyinka kala duwan sare u kac ayaa xilligani laga dareemayaa qiimaha la iibiyo saliidda ay suuqyada magaalada jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka hirshabeelle jirgaanka saliid caddayda ah oo markii hore lagu kala iibsan jiray labayo labaatan ilaa saddex iyo labaatan doolar ayaa hadda suuqyada magaalada jowhar ka maraya soddon iyo laba doolar cabdiwahaab muude cabdi oo kamid ah ganacsatada jowhar ayaa ka warbixiyey waxaa sababay qiimo kororka ku yimid saliidda sicirbarar ku yimid saliidda oo isla biirsaday jidkii oo macnaha waddadii oo oo biyaha webiga kusoo fataheen oo baabuurta wareeg dheer ay soo marayaan oo lacag ku dartay iyo saliidoo fadhigeeda ka qaashay marka saliidda caddayda aad u qaashay waxay maraysaa joor waxay ka maraysaa soddon iyo laba doolar bar marxalado badan oo kala duwan ay soo martay labaatan doolar way noqotay hadda kahor labaatan iyo shan labaatan iyo siddeed baryahan hadda soddon ay fadhisay laakiin hadda maanta joor soddon iyo laba doolar baraa la kala iibsanaya walaahi waa laga yaabaa meelihii koro laga soo qaadaya sida maxaan ku rahdaa maleesiya meelahaasaa laga keena marka dulera meelahas inay ka qaasha malayna aha aad ugu yeelanaya waa mataqaanaa biyaha mar walba kol mar walba laamiga toosaa la mari jiray baabuurta laba doolar la qaadi jiray hadda saddex doolar ay marayaan adiga mar walba sii sikanayaan mar walba ay sii sikadaan biyaha baabuurkana sii sikanayaan ilaa afgooy laga soo wareegto haddii roob uu da-ana waa macsalaam magaalada inaad doon loogu soo adeego waa doon wax fiican ma keeni karto waa dareemi kartaa marka kulama oo webigina xoolii ku socdaa sidaan ay ugu maqaalaan waxaa maqlay biyihii buuraha oo mataqaanaa buurihii bari fuulay oo dib u soo noqda webigu soo kormaray inay yihiin marka hadduu la yihahda mataqaanaa waddada kori hoos marwal marka dambe hadda waxaa la filaa inay baabuurta sicirbarar ay sii qaalaan jidka wareegga uu sii fogaado oo ilaahay afgooy uu ku shubo hadduu la yihahda wallaahi dadku waa u baahan yihiin kori hoos waa soconaya si gudmi jirin waa loo gadmaa sababto gur kastoo laga isticmaali jiro waa laga isticmaalaa si socod jirta loo soconaya ganacsatada magaalada jowhar ayaa ku sababeeyey sare u kaca ku yimid qiimaha saliid caddayda fatahaad uu sameeyey webiga shabeelle oo xirtay jidka ah u dhexeeya magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya iyo jowhar taas oo gabaabsi gelisay adeegyadii ka imaan jiray magaalada muqdisho